أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ugu doorka roon howlgal lagu beegsaday saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada badweyne ee gobolka hiiraan saraakiisha taabacsan laftigareen ayaa guulo ka sheegtay dagaallo ka dhacay magaalada baydhabo iyadoona bandow lagu soo rogay shacabka magaaladaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada oo lagu dilay magaalada muqdisho munaasabadda xarigga looga jarayey macad cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga galgaduud hay-adda hoos tagtaa urur gaaleedka midowda yurub ayaa walaac xogan ka muujisay weerarada militari ee ciidamada mujaahidiintu ay ku hayaan kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaarar dareeryada
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax arbooca ah taariikhda hijriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal lagu beegsaday saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax oo ay ka fuliyeen oo gudaha magaalada beledweyne ku beegsaday saraakiil miinabaarayaal ah oo ka tirsanaa murtadiinta waxaana jira khasaare cadowga ku gaareeyey qaraxyadaasi saraakiil taabacsan murtad lafta gareen ayaa guulo ka sheegtay dagaallo ka dhacay magaalada baydhabo iyadoona bandow lagu soo rogay shacabka magaaladaasi haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka yaasir maxmed maleeshiyaadka daacadda u ah hogaamiyihii hore ee maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa guulo ka sheegtay iskahorimaadyo culus oo maalmo kahor ka dhacayay magaalada baydhabo iyo duleedadeeda xasan cabdulqaadir oo sheegtay inuu yahay wasiirka arrimaha gudaha lafta gareen ayaa ku ammaanay maleeshiyaadka maamulkiisa inay gacanta ku soo dhigeen sanado hub ah oo ku xaraysnaa bakhaaro ku yaala gudaha magaalada baydhabo islamarkaana ay dileen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya wuxuu carabaabay in weerarkii dhacay sabtidii lasoo dhaafay ay ku beegsadeen saldhigyo ciidan oo bartilmaameed u ahaa islamarkaana ay gaareen hadafkii ay weerarka ka lahaayeen waxyaabo oo ee, runtii anasinka amaana u isin suu bideen oo muuqdaya weli iyaha in bakhaaradii hubkiisho sida sharci darada ee istooradii yoo la kaxarayay in isin gacantaha ka dhigtaan waan ha qaadan ciidankiina dib isin in siidan eedasinka amaanana walfaylu khasaare fara badanna siinka derin taasoo kale xarooyinka ee, oo ciidanka horey indeganayay la qobsaday iyo oo xarana isin indhibaatayna in codowgaas xarada dhex degan dhibaato uu injey- injeysitaan oo maalin kasta miidad diyaarad ay roraan yaana waliba walsinka amaana oo shaqadii isin qobateen waana walsii laba jibaare ilaahay idin sheeg askari ha ka duuli magaaladan baydhabo intii roog wali rajeynaya in orogin xabadilan ku biin saas la ka socdo dhinaca kale maleeshiyaadka daacadda u ah xasan gurguurte ayaa magaalada baydhabo ku soo rogay bandow adag kaasi oo saameyn ku yeelan doona shacabka rayidka ah wasiir ka tirsan maamulka fadhigiisu yahay baydhabo ayaa ku goodiyey in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii ku xadgudubta bandowga oo uu ku sifeeyey mid lagu sugayo amniga magaalada islamarkaana looga hortegayo kooxaha mucaaradka ah islan ilaaliya amniga doorashooyinka may habahay qodobada hoos ka xusan kow may guud ahaan magaalada baydhabo ku dhaqan gala doone bandow laku bilaabo oo ka halsaca waana dareero doona ilaa salaado subax laha kutunkudawtamiyo kowsa wayna dareero doonahee bandowgaasay ilaa amar dambe ammaanka magaalada baydhabo ayaa bilihii lasoo dhaafay faraha ka sii baxayay kadib markii ay sii xoogaysteen weerarada hubaysan ee ay qaadayaan ciidamada daacadda u ah cabdicasiis laftagareen mahadsanid yaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada oo lagu dilay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo walaalka saadaq muumin wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in la dilay mid ka mid ah saraakiisha sare ee booliiska kooxda riddada soomaaliya kaas oo dilkiisu warar kala duwan ay ka soo baxayaan dilkan ayaa si gaar ah uga dhacay hoyga uu sargaalkani ka deganaa degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaana dilka sargaalkan lasoo warinayaa in ay xaqiijiyeen qoyskiisa sargaalkan la dilay oo magaciisa lagu sheegay sarreeyo guuto salaad maxamed guuleed ayaa ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee booliiska kooxda ridada soomaaliya dilkaas ayaana lala xiriirinayaa ilaaladiisa gaarka ah ma jiro war ka soo baxay kooxda ridada oo ku aadan dilka loo geystay ninkani sargaalka ah ee ka tirsanaa saraakiisha booliiskooda mahadsanid saadaq munaasabadda xarigga looga jirayey machad cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga hiiraan tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa ahayd mid lagu daahfurayay macahad cusub oo laga yeegleelay deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda machadkan oo loogu magacdaray allaha u naxariistay imaamka weyn ee imaamu shaafici ayaa farciisii ugu horreeyey loo furay bulshada deegaanka alwakiila waxaana loogu talagalay inay wax ku bartaan qeybaha kala duwan ee bulshada xafladdii daahfurka waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin waxgarad nabadoonno mas-uuliyiinta wilaayada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoo la dardaarmay bulshada loo furay machadka kuna dheeraaday ka hadalka waxtarka carruurta wax la baray toddobadii carshuraxmaan hergelaysa waxaa ka mid ahaa uu nebigu sheegay washaabu nasha'a fii cibaadat illaah qof dhallinyaro ah oo ku koray ilaahay diinkiis markii in cibaadada ilaahay lagu barbaaro oo ilmuhu diinka ilaahay ku barbaaraan oo culunta sharciga ay bartaan oo diinka ilaahay iyo waxa ilaahay ka doonayo ee loo abuuray ay bartaan marka fursaddaas iyo jaanuskaas in looga faa'iideeyo jiilka soo baxaya aabba kastana mas-uuliyad baa ka saaran hooyo kastana mas-uuliyad baa ka saaran awlaadday dhashay in ilmahaada aa kheerka la jeclaata kheerkana aad ku tarbiyayso si haddaad dhimato saddex shay aa ku anfacaysa gadaashaada geeridaada kadib waxa weeye cilmi aad soo barato dad sii gaarsiisay sadaqo jaariya ood bixisay masaajid iyo madaraso iyo waladun saalixun yadcu lah walad saalixa oo adiga kuu soo duceeya intaas kadib maamulaha machadka imaamu shaafici ee laga furay deegaanka alwakiila ayaa ka warbixiyey machadka iyo duruusta lagu barto macadka waxaa la yidhaahdaa amba loogu magac daray imaamu shaafici calayhi raxmatullahi ayaa loogu magac daray macadka waxyaabaha lagu barto qaybta sharciga waxyaabaha lagu barta waxaa ka mid a alqur'aanu waculuumuhu waxaa ka mid a alxadiidu waculuumuhu alfiqhu waculuumuhu asiira nabawiya alcaqiida luqa carabiya suhdiga waxaan ka marnayn culumta maadiga sidii soomaaliga ingiliishka iyo xisaabta haddii ilaahay raalli ka noqdo xaaliyan waxaa macadka uu qabtay uu hayaa arday ahaan afartan iyo kow arday in sha allahu tabaaraka wa tacaala macadku wuxuu u diyaarsan yahay inuu intii tabartiisa insha allahu tacaala uu qabto ayuu u diyaarsan yahay haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka alwakiil nabadoon daahir xasan anigoo ka mid ah nabadoonyada magaalada alwakiil oo hoos tagta degmada ceelbuur waxaan dardaarmaa insha allahu tacaala dadaalka in maaragta macallimiinta lala qabto oo maaragtay lasoo diyaariyo insha allahu tacaala ilaahay ha u fududeeyo nasiibaan u helnay ilaahay amahaddaa iskale waa sii wadi doonaa insha allahu tacaala wixii maqanna insha allah waa ku soo daraynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xafladan xafladda ka dambaysa ilmuhu tirada la sheegaayo inay ka bataanaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno ugu dambayntii waalidiinta carruurta deegaanka alwakiil ayaa munaasabadda ka hadlay iyagoo cabiray dareenkooda ku aadan waxbarashada ay heleen macadkaas oo hadda noo furmay alxamdulilaahi uma alxamdulilaahi aadan ugu baahnayn waana helnay ilaahay baa mahadle ragga noo soo qabanqaabiyou juhdiga ku bixiyey ayaa bacdallaahi ku mahadsan baahidiisu waana haysa waana helna waana wadi doonaa insha allah wixii nafu ku jirto jilba jilku ka dambeeya waa uu wadi doonaa insha allahu tacaala waxaan maashaan isugu nimid macadka loogu magac daray imaamuna ashaafici raxmatullaahi calayhi oo halkan la rabo in laga hirgeliyo maanta inaan xariga ka jarno annagu in badanaan doonaynay allaha nagu manadaystay allahaasaan ku mahadinaynaa uma intaa ka gadaal culummada islaamka oo ku dadaashay oo nidaamisoo juhdi badan ku bixisay ayaan maaragtayan ku mahadinaynaa machadka imaamu shaafici ee laga furay deegaanka alwakiil oo agaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduuda ayaa ku soo aadaya xilli koror dhanka dacwada iyo waxbarashada ah laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan hay-adda hoos tagta urur gaaleedka midooda yurub ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada militari ee ciidamada mujaahidiintu ay ku hayaan kooxda ardada soomaaliya iyo maamul goboleedyada shahadaldirarada ah mid ka mid ah hay-adaha dowladaha reer galbeedka ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda murugsan ee magaalada muqdisho iyo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo mucaaradkeeda hay-adda ururka midooda yurub ee arrimaha magangelyada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano e u a ayaa daabacday warbixin cusub oo ku saabsan galalka amniga iyo siyaasadda soomaaliya taasoo diiradda saaraysa dhacdooyinka ku soo kordhay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo uu ka socdo barakac ka dhashay dhulboobka uu geysanayo xasan gurgurte warbixinta koowaad waxay bixinaysaa dulmar ballaaran oo ku saabsan colaadaha ka dhashay nidaamka siyaasadeed ee dalka oo weli ah mid nugul isqabqabsi badan oo ay ula jeedo khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta islamarkaana si gobollo kala duwan ah uga kala qaybsan warbixinta ayaa mowduuc gaar ah siisay azmada ka taagan magaalada caasimada ee muqdisho waxay diiradda saaraysaa xaaladda adag ee dadka barakacyaasha ku ah gudaha caasimadda magaalada muqdisho ayay u aqoonsatay inay tahay magaalada ay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ee dalka soomaaliya taasoo ka dhigan in kooxda riddada ay bulshada rayidka ah kula kacday gaboodfal u dhigma dagaal kadib markii ay ka boobtay dhulalkii ay deganaayeen kontonkii sano ee lasoo dhaafay warbixinta amniga ayaa faahfaahin ka bixisay wareegga cusub ee rabshadaha siyaasadeed ee soomaaliya ka dhacay muddadii u dhexaysay kowdii abriil ilaa soddonka maarso waxay iftiiminaysaa isbeddelada iyo dhaqdhaqaaqyada colaadaha heer guud iyo heer gobol marka loo eego saddexdii sano ee ka horreysay soomaaliya waxay diiwaan gelisay tiradii ugu badneyd ee dhimashooyin iyo dhacdooyin amni oo la xiriira colaadda hay-adda midooda yurub ayaa shaacisay in weerarada jihaadiga ah ee weli yihiin oo kuwa ku jira koror islamarkaana dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin ay halis ku yihiin waxay ugu yeertay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxayna muujisay walaaceeda ku aadan weerarada jihaadiga ah dhanka barakaca muqdisho ayaa weli ah magaalada ugu weyn oo ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha gudaha iyadoo tiradoodu ka badan tahay hal dhibic hal milyan oo qof islamarkaana caasimaddu waxay ahayd meesha ugu badan ee laga fuliyey barakicin qasab ah iyadoo sanadkii oo keliya qasab lagu barakiciyey kun oo qoys kuwaasoo guryahoodii uu la wareegay xasan gurgurte warbixinta ku saabsan barakacyaasha muqdisho waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa nolosha iyo maamulka xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah iyadoo sidoo kalena qiimaynaysa helitaanka xuquuqdooda asaasiga ah intaa waxaa dheer waxay falanqaynaysaa xaaladda dadka ay saameeyeen barakicnada qasabka ah ee baahsan warbixintu waxay sheegaysaa in arrimaha barakacu si dhow ula xidhiiraan dhulboobka tooska ah qayb ka mid ah warbixinta midooda yurub ayaa lagu qirayaa in xabsiyada gobolka banaadir lagu tacdiibinayo maxaabiista islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin maamulada gacanta ku hayo xabsiyada sida sharci darrada ah loogu xiro shacabka warbixinta waxay xustay in sanadkii la barakiciyey in ka badan boqol kun oo qof sanadkii na qof dhammaadkii tirada dadka la barakiciyey waxay gaartay qof halka bishii janaayo oo keliya la diiwaangeliyey qof oo laga raray goobihii ay deganaayeen iyadoo barakicinta qasabka ah dhulboobka iyo xiisadaha siyaasadeed ay ka jiraan magaalada muqdisho ayay kumnaan kun oo soomaaliha bilaabeen inay dalka isaga cararaan sabab la xiriira dhaqaale xumada iyo amni darrada ka jirta hay-adda e u a waxay taqriirkeeda kusoo gudbisay eerka uu gaarsiisan yahay tahriibka dadka soomaalida ee ka qoostay inay kusii noolaadaan soomaaliya sababo la xiriira boobka dhaqaale ee xasan gurgurte xaaladda magangelya doonka soomaaliya ee midooda yurub muddadii u dhexaysay abriil iyo maarso muwaadiniin soomaaliyeed ayaa dalalka midooda yurub iyo waddamada la xiriira ka gudbiyey kun oo codsi oo magangelyo ah taasoo waxyar ka badan tiradii la diiwaangeliyey kii bilood ee ka horreeyey ayaa lagu yidhi warbixinta guud ahaan in ka badan shan meeloodoo meel codsiyadaasi waxaa laga gudbiyey jarmalka oo ay iska dhiibeen oo tahriibiyaal soomaali ah waxaana ku xigay faransiiska oo ay iska dhiibeen oo tahriibiyaal soomaali ah halka dalka ireland ay iska dhiibeen oo tahriibiyaal soomaali ah waddanka switzerland oo ka mid ah dalalka qaaradda yurub waxaa iska dhiibay qof oo tahriibiyaal soomaali ah heerka aqbalaadda codsiyada magangelyo ee soomaalida ayaa ku wareeganaya qiyaastii konton boqolkiiba dhammaadkii maarso labada kun lix iyo labaatan ku dhowaad toban iyo saddex kun oo codsi oo soomaali ah ayaa weli sugayay go-aan heerka koowaad ah taasoo boqolkiiba labaatan ka yar tiradii jirtay abril labada kun shan iyo labaatan islamarkaana ah tiradii ugu hoseysay tan iyo agosto labada kun koob iyo labaatankii tani ayaa ka dhigan in dadkii ugu badnaa ay dalka soomaaliya isaga tahriibeen muddooyinkan tan iyo markii uu xasan gurguurtay hoggaanka u qabtay kooxda ridada soomaaliya murtadkan ayaa hubanti la-aan geliyey dhaqaalaha dalka isagoona shisheeye kula saaxiibay hantida mugurtada ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu